ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay maanta guddi heer wasiiro ah oo baaritaano ku samaynaya cabashada laga qabay xubno ka mid ah guddiga doorashada soomaaliya ee heer federaal sida ku jiray heshiiskii toddobaadkii hore laga gaaray haddaba sahre cabdi axmed ayaa arrimahani waxay ka wareysatay maxamed ibraahim macalimo oo ah afhayeenka xukuumadda soomaaliya
aad iyo aadaa umahadsan tahay guddigan maanta uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble waa guddi sidii uu qorayay heshiiskii khamiistii dhoweyd ay kala saxiixdeen shirkii golaha qaranka soomaaliya madaxdii shirkaas ka qayb gashay ayaa waxa uu qorayay in guddi la magacaabo oo maaragtay arrimaha guddiyadii khilaafka uu ka jiray labada heer heerka federaal iyo heerka dowlad goboleedba ay eegaan marka ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd in loo soo gudbiyo dadka magacyadooda dabcan maanta ayaa maaragtay uga dambaysa ilaa iyo caawa wixii lasoo gudbinayo inay soo gudbiyaan kadibna guddigaas ayaa u xil saaran kala shaandhaynta iyo habeynta maaragtay cabashada in waxa dadka lagu haysto ama lagu soo tilmaamay ay sax yihiin iyo inay been yihiin marka guddigaasa golaha wasiirada uu ra-isul wasaaruhu magacaabay ayaa ka shaqaynaya kala shaandhaynta xubnaha guddigaas maaragtay hadda loo soo jeediyay waa tahay marka ma waxaa la filayaa in guddigii doorashada ee horey u jiray xubno ka mida laga saaro guddiga dabcan waa dhacaysaa sababtoo ah haddii aan dad laga saarayn maba maba iman lahaynba marka waxaa jirtay dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin dowladda oo maaragtay heer siyaasadeed ay ka shaqeeyaan sidoo kale waxaa jira dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin hay-adaha dowladda ee ciidamada marka waxaasoo dhan ayaa maaragtay mid mid loo baarayaa haddii eedeymaha dadka loo soo jeediya ay daw tahayna waa laga saaraya waa la bedelayaa haddii ay daw ahayn oo meesha aanay qabanna maaragtay caddeymana aan loo hayn qofkaas iyo waxa lagu tilmaamay ay iska tahay un shaksina caybna waa waa laga diidaya marka guddigii kala shaqey lahaa ra-iisul wasaare ayuu magacowday laakiin ereyga ugu dambeeya ama go-aanka ugu dambeeya waxaa iskale ra-iisul wasaaraha waa tahay marka guddigan laftirkooda in la magacaabo maamul goboleedyada ma gacan bay ku leeyihiin oo macnaha ayaga laftooda ma hebel iyo hebelha loo magacaabay leeyihiin mase waa wax ra-iisul wasaaraha tallaabo u qaadaya un ku eg maya ra-iisul wasaaraha iskale sababtoo isagaa loo soo gudbinayaa marka ra-iisul wasaaruhu shaqo kasta isaga ma qabanayo oo shaqooyinku dad kala duwan ayaa qabanaya waa og tahay xarimihii doorashadao dhan ayuu ra-iisul wasaaruhu gacanta ku hayaa iyo amnigii doorashada iyo wax walba inuu ka shaqeeya marka mar kastaba isagu wuxuu leeyahay golo wasiiro arrimaha kala shaqeeya marka xubno ka mid a golihii wasiirada ayuu u magacooday howshaa inay u qabtaan oo usoo dhiraan dhiriyaan marka ugu dambaysana talada marka ay usoo maaragtay xooriyaan ayuu go-aan ka qaadan doonaa oo isaga go-aanka dambaysta isaga leh markaasna maaragtay uu la wadaagi doonaa ciddii ay qusayso guud ahaan guddiyadiina dib ayuu umagacaabaya sidii loogu heshiiyey oo heshiiska ku qornayd inta marka horey laakiin waxaa eed u keenay maamul goboleedyada qaybo ka mida laba ka mida waxayna ka hadlayeen waxay ahayd guddigii heerka federaal ee dowladda ay soo magacooday ee ma ahayn kuwa maamul goboleedyada soo sidaa ma ahayn hadda waxaa la eegayaa sida heshiiska uu yahay labada heer hadday noqon lahayd maaragtay kan federaalka fiit la yidhaahdo iyo kan siid la yidhaahdo ee ah kan dowlad goboleedyada intuba waxaa laga eegayaa in ay maaragtay dadkii wixii loo dejiyey ama kriteeriyadii loo dejiyey ay waafaqayso ciddii aan waafaqayn hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday tahay maaragtay kan federaalka intuba waa la fiirinayaa kadibna haddii ay qofku uu ka hoos maro kriteeriyadii loo dejiyey oo maaragtay uu noqdo ama shaqaalo dowladeed ama maaragtay oo heer siyaasada ama uu noqdo maaragtay ciidan oo lagu soo caddeeyo oo qof mushaahar ka qaadanayay dowladda ciidankeeda uu yahay gabi ahaanba waa waa laga saaraya oo waxaa lagu soo bedelayaa dad kale oo cusub marka saasaa qorshe u yahay marka sidee ayaa si xaq ah xuquuqdooda aan loogu tumanayn oo dadkaasi guddigan loogu kalsoonaan karaa inay baaritaanada ay sameynayaan kuwo hufan ay noqdaan oo ayse waxba kasoo noqon horta dadkan markii horeba guddiga loo magacaabay waa dad soomaaliyeed oo muwaadiniina haddii ay jirto oo ay sax tahay in maaragtay aanay dhexdhexaadimadooda su-aal la geliyo oo ay maaragtay cid gaara ka tirsan yihiin haddee sida heshiiska uu yahay xaq bay loo leeyahay in laga saaro haddii aanu u lahayna maaragtay qof la iska soo eedeeyo shaksi caadi oo qof kale iska nacayb usoo eedeeyey lagama aqbalayo haba yaraatee lagama yeelayo guddiganna ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay waa dad uu ku tuhmayo cadaalad waa dad uu ku tuhmayo in ay maaragtay arrinta si wanaagsan ay u meel marinayaan marka iyaga laftooda go-aan kama dambaysta iyaga iskama laha marka ay soo dhiraan dhiriyaan oo hawsha ay soo qabtaan ra-iisul wasaaraha go-aanka kama dambaynta leh isagaa maaragtay dib u fiirin doona oo go-aanka kama dambaysta ah ee qaadan doona in guddigii la bedelo iyo ciddii lagu bedelayaba xitaa waxaa xusuus mudan qofka qof haddii cid ay qof la eedeeyo cidda soo bedelaysa waa ra-iisul wasaaraha ama haddii ay dowlad goboleed ahaydna dowlad goboleedkaa soo bedelaya laakiin ma jirto maaragtay qof isaga wax uu nacbaysta inta looga qaado isaga la siinayo haba yaraatee ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu oo ah afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo u waramayay sahre cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a